bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibyaal meel kastiisiin roogdan iyo si kastoo nin dheegaytan waliba hawada siinkulana hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale isinkula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontan oo aan uga socdaalina siinkahay waliba ku mid aha maamulka degmada qansaha dheere gobolka baay oo beeli dagaal la sheegay intii dhaqdhaqaaqa shabaab iyo kala wareegeen duleedka degmadaasi tuulooyinka yaala haddaba meeshan inti beeni maamulka degmada qansaha dheere arrintaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan saas oo kale weliba isin dheegi doontana dowladda masar oo daawooyin shaanti magaalada muqdisho soomaalida ka nool maraykanka oo deeqa hadeersii eheladii dadkii ka'amudii qarhii isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho sidaas oo kale weliba isin dheegi doontana maamulka koonfur galbeed oo beeni warqad ka qornayti magacaabowka madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya hatiba dhaba arrintaasi mise hadalka maamulka dhabe koonfur galbeed oo sedisina jersatay oo madaxweyne ku-xigeen koowaad ikan lamaad ban lahayd sidaan aragayaan shacabka ku nool magaalada baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka faaqidi doona saas oo kale weliba aysan dheegi doontana heliisla ka deeri dagaalkii dhex mari soomaalida iyo oromada ka wada dagaalamay dalka etoobiya oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta xildhibaanada hirshabeelle oo weli ka adkaysadahay mooshiinku dhan ee madaxweynaga maamulkaasi maxamed cabdi waare isla mar ahaantaasna sheegay intii oo unku tanaasuli doona mooshiinkaas madaxweynaga maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasna weliba taageeray heliiskii ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudugga sheegayna anti walbadan galmudug hankoreeta oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale oo uuna siinqaryahan iyo ka dheegi doonta magaagay socdaalu idaacadda warsan uu farsamada ibraahim d j welisan leha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan aaminima ehidagalaas u sabtinaya bahasta arigdana ka eedanta sagaalka bili labiyo tobanaad disembar sanadka labada kun toban iyo toddobada weli dhugunsatana qodobadiinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan hatanan diyaar garooba isuga shishal bahsan maamulka degmada qansaha dheere gobolka baay weliba beeniyey dagaal la sheegay intiisa kadhiya duleedka degmada qansaha dheere isla maraxantaasna dhaqdhaqaaqa shabaab iyo kala wareegeen tuulooyin hooskooya degmadaasi aadan cabdiqooqana guddoomiyaga degmada qansaha dheere gobolka baay ya sheegay intii habiyaraata injarna dagaal eriyada degmadaasi ka dhihi isla maraxantaasna hata deganta xaaladda degmada iyo tuulooyinka hooskooyow dadka dagaalkaasi baahiyeyna shuqulunku lahayna maamulka degmada qansa dheere siduusa dalkan dhiki aadan cabdiqooqan iyo dhinaga kale weliba isu ku waramay garoonka baabuur buuba degeenka degmada qansa dheer laka dahfuri geekan iyo haka degan hay-ado gargaar haana si oo la kulmi qeybo shal duwan ee bulshada hataba guddoomiyaga degmada qanso dheer ee gobolka baay oo la hadalay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yo waliba hadaljay ku mid tahay walaalow waldagaal haqiyarato degmada qanso dheer kudhii eryada najiraan xaalkaan degany alxamdulilah inta ilahay un liima hadiqon xaalkan degany waayay wararka qaar ee sheegahay inti deegaan deegaan hooskooyow degmadaasi dagaal ka dhiyey isla mar ahaantaasna shabaab la wareegen may ku jer warkaasi waa lakakoobo waa lo macnaha lakuyaqyaqsado warkaas waljaran lankii degmada qasdheer oo hadana guddoomiyaha degmada ku ahaa waana masoog kadhaqana in kusheekay horo hade lang macnaha warsiila gorda maya kase lang ilahayna ku dheero wallahi laman ka una malayan majaro de cadowga deegaanka leh kukaha koro laakin halan hadii iliwda may ka korda majaro kase waayahay marka may arintun ilan ma isku sheegnee jarana meel siinku dheer nagadoy dagaal yar nagadoy dagaal weyn nagadoy wal tuhun e oo isin dheegdan jarana oo weerar ciidanka suubiyan niyo dagaal noo dheer iyo dagaal noo dhow dhow koonanga jaro dadka macnaha hoy waalanka ilaahay been sheegay dasay dhibaateeyo haayo walanjarna kashaqeeyo haayo wala aamini korme ooyo sheegayo macnaha boqolkii sagaashan iyo qadaadiic geema nagadaayan dalankii diintii ilaahay ku garanga ilaahay awoodin kugan sheegado hayo umadiisna macnaha gudamo ka dhanayo hayo kadilo hayo gaajo kadilo hayo dumiyo hayo intaas abaarata qarxiyo hayo dan noocaasi oo lamid a waliyo sheegan lankii dhagaysada macnaha ku daran una deegaankaana nabado warsideegan ku jaro caqabadan ku jarto dagaalma ku jaro xayi waayo degmada qasdar faylata dad maamulkiisiin kala tirsan oo hatan arrintan walbun ku jarna warbaahinta la wadaagay والله لك لو لك شو خسيت والو تقولوا يبي كان كنا يوم قالوا سيرا ودقال قبي أو الشباب وريك لك يشاري معهم وما عدو أنا قريب وأنا حقيقي لأنه أنا على حقيقي لأنه أنا تقول لي قال أنا دقال كعلم دولة ديو علم أنا دولة كونغر قلت ديو أنا قرر لا خوارجين كل ما oo mana ciidamada qof sameeyay hada codre ee kuma siin qaasada la keesay sheegay war hada isuun qof asla taasoo kale maamulkii ee tilaabo nooc ay ku qaado furtaan shakhsiyaadka noocaas ah walaalow gulsho xumay wala raawa jara gulsho xumay wala raawa jara oo sida viruska oo muddo kale waa jara ilaa la arko wala kudhex saaro mojiil in gordaana dadka ka soocon wadaalada dhiniga lidin sheegada laakiin diintan lahayn marka wala noocaas oo kale inay una cadayno kadibna inay una cadayno oo shaqadana diyaarana marlama dumarshada haad mala afraad umada idhadan sidaas oo guud ahaan soomaaliyeed hadana dowladgoboleed koonfur galbeed wayn cadeeyey geel ama tuulo degmada qasreer hoos kooyaaso oo cadowga khawaarijiinta ee al-shabaab iyo macnaha mujaahidiinta ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dagaalame ma jarto meelnoo saareenna ma jarto wadankaala deganye jidama qowno lankay warkaasi en isu khaaskeeyi waana gubsha xumeeyi lahaa virus h i v aidinka daran waa lahaa waayahay qansah dheere muddo go-doonga ka jarti waylan furay garoon diyaaradeed ka waran garoonkaas diyaaradeed shaqeeyahay walaalow maade kudeertooy garoonka macnaha maamulka degmada qaso dheer iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaan oo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan horgudumeeye iyo macnaha xukuumaddiisa iyo gaarlamanka iyo macnaha dadaalgeliyeen maamulka degmada dadaalgeliy bulshada degmada qaso dheer dadaalgeliydi alxamdulilah wasiirka amniga gudaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo taliyaha ciidanka jenaraal macnaha shiino iyo wasiir xasan elay yaa macnaha wayha kadegeen geey ahayt lamada macnaha taariikhdii ahayt lamada geliyaha kadegeen ciidamada mushaarla kasii alxamdulilahi ragil caalamiin geekina wayha kadejinay oo sagaalkeedka u n s d d d s s ha kadejini iyo w s g ha kadegeen geenamadan hadday adan kiila hadalow mewlaaka kooyen kawada hadalnay haddana kasagootina garoonkai kuduuleen garoonkan garoon fulan official ee shaqeeyaw waana garoone hadda macnaha macmalka ee la isticmaalo garoonkan shaqeyna gadamidaheen caddayan kasay waayahay dhanka wafuudda geeka kooji markii un guda galna w way sheegtay in hay-adda wal-aamowka iyo saas oo kale kuwa gargaarka iyona qeyb ku e geeka kooyan may kumid hayan qodobada aan kooyan may kuwada hadalnayn may kuwada hadalnay bulshadan qaso dheer oo dhibaatooyin ka haaraadi saddex xillig anaa awaartay ilahay karidadi manfacalallah daluwa jamiil yooeto in macnaha arrinkaasi una la waraysadanomi la wadaagano hambaaso kaarigan kow iyo garoonkan una furmay macnaha maamul ahaan iyo dowlad goboleed ahaan una unfurni inayo hakadagaano macnaha umadasilin gargaariyo haddana hambaaso kaarigan aan qoyan garoonkiina anfaciyana ereen bulshadii dhibaataysanaadiyooda una sheeganin isagorani insha allahu tacaala xiliyada waygan ereen macnaha jarada fuudisugiisuma sugi doonaan qaseer kasay waayahay marka markii indhoojo walkaaragan siin sheegayna waktiga rasmiga ah iyo gargaaran suu bii doonaan dadkaas way shal qaadanay macnaha telefoon shal qaadanay imayl shal qaadanay insha allahu tacaala dee inay wada xiriirno ka galangnay iyona mas-uuliyiintii macnaha iyo la wadaaga fadee macnaha waliyolaqologaya kanagadaaya anina maamulkii kay gulshada tiiraya way macnaha dadkaasaasamay kala nagadaya la wadaage insha allahu way intaas kudangoyna way nagala doontee macnaha inuuna xiriir suugiino kadibna sii dadkan lain gargaari faray iyo xilliga iyo goortan kaago macnaha isla baron haddii ilahay raala kanaayo waan ka gacan siin ammaanka shi haddii ilahay garoonkan marka maadaama la furiyo isletaa way wal ku bedelay nololi dadkii ka nooli degmada qansaha dheere mislihi mislihi eeda huwa macnaha isletaa shakigeliyaas huwa huwa insha allahu tacaala ilahay edishay nolola qasdheer iyo jawishayni wal ku bedela boqolkiidi lama boqol aaminsida waan huwa insha allah ilahay edishay bulshada macnaha idaacadda warsan oo dhegaysidaas oo guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed way lahaa walaalayaal oo gacaliya dowladnimada macnaha shay qaali ew eed iyo eed qaalan ew macnaha shay dowladnimada in la saacido gahanta dowlad lin saacidna macnaha farqoo lahay sida mushaqeeyaas way lahaa macnaha min heer tuulo heer geeleed heer degmo iyo heer gobol iyo heer dowlad goboleed way lahaa bulshada soomaaliyeed way xushmad iyo qadaro le ankoonsadeey inay la taageero dowladda la taagageliyo lugashaya kasurintu nagatu macnaha la gargaari ilaahay qaangaariyo kunagadaas insha allahu tacaala ilaahay edishayna anfaca doonto way lahaa walaalayaalow macnaha hal iscaawiyoy dowladda halgarasiringoy insha allahu tacaala ilaahaygii caza wajal haynan kaalnai doono waana ka guulaysan doona tan kale way lahaa haddana umad in in isnaxdo lagamamaarmaan ee liis taageero kii keen dhibaataysan una taageerno dawladii dhibaata ee macnaha gobolkii dhibaataysan degmadii dhibaataysan inay isgaar elinfiiriyo iniguna macnaha aan naqsadiyaday kow ahaa isku garaarajiino shaksiga liidadoona haddana macnaha la taarget garay ama macnaha isriib gargaar ahaan hadduu sii la faaciido lahaa walaalayaala way sii lahaa macnaha insha allahu isaacidneen dawladda etiopian saacidneen ilahayna tala saardeena diintan akhridaan insha allahu tacaala waa hagaag dhageysadayaalkaas weliba ay guddoomiyaga degmada qansaha dheere ee gobolka baahi aadan cabdi qooqne oo si toosa idaacadda warsan qadka teleefonkan ku kormay mudane guddoomiye eedan maadsanta saasoo kale walaalkay adina maasanta khayr badan markiin rajaa insha allah
daarudawa hosbital isbitaalka daarudawa zainab Kow.
inta ku qoytimay daarudawa hosbital nimay daahir adiin intan jeed daarudawa hospital usmay daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawo yaalo wamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbital dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaallangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry iyo kansheybaarka cb
hagaag dhugunsidayaalka qiimo iyo gadirintile ee howada noola dareeraw waliba sanglena hamiin fayla wali dhugunsida aytana barnaamijkii kulanka warsan qeybo jay hora barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaala dhiniga farsamadana waliba iinfidhi ee saaxiibkayga ibraahim d j walina sanglena hamiin fayla dowladda masar waliba daawo yeesheentay magaalada muqdisho isla marxantaasna dhaawacyan aan qaaday dalje sida wararka iyo sheegahayaan garoonka diyaarado aadan cadde ee magaalada muqdisho waliba geeka hadegay diyaarad wedi deeq dawe ah oo markaasina lanku talagalay dadkii walyeelada ha ku deertii qarahi zooba kadhi toban iyo afartii bili oktoobar ee sanadkan labada kun toban iyo toddobada deeqdun dawada ah waliba markaasi ku koytay dowladda masar taasi oo la hadeersi shantan oo daawo ah oo markaasina wallanka qobada doona dadkii walyeeladaha ku deertii qarahi zoobe ee magaalada muqdisho walina garoonka baabuur buubadegeenka ee magaalada muqdisho roogaya mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya hataba walibana ku mid haayay guddoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed iyo mas-uuliyiin kale masaarida ee soomaaliya waxaan kaloo mahad weyn rabaa inaan u celiyo shacbiga masar iyo dawladda masar oo had iyo jeerba daba isu taagan inay soomaaliya caawinaan soomaaliya iyo masar xiriir dheer oo qoto dheer ayaa ka dhexeeya oo kumanaan kun sana gaaraya masarna weligeed kama gaabin inay soomaaliya ay garab istaagto hiil iyo hooba markii loo baahday haddana maanta waxaan markhaati ka nahay inay noo keeneen daawo shan tan ku dhan oo loogu talagalay cisbitaallada magaalada muqdisho gobolka banaadir taasoo ah caawinaad ay ugu talagaleen dadka masaakiinta dhibaataysan iyo kaydka sida loo sheegayba daawo loo baahan yahay kadib markii dhibaatooyinka lasoo maray marka annaga waxaa naga go'aanaasay dawlad ka dhex ahaan inaan mashruucyadaan oo kale oo gargaarka ah si nadiif ah oo xalaal ah oo in lagu maamulo dadkii loogu talagalayna inay gaarto marka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaa rabaa inaan mahad celiyo dawladda masar shacabka masar oo ayaga mari walba isu soo taagan inay soomaaliya caawinaan marka annagana farxad weyn ayay maanta intaa inaan kala soo qayb galo la wareegiddan daawadan la keenay oo igu heliyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo xildhibaano qaran marka annagana aadan idinkuma celina wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
طبعا آه، حدث آه، ليس غريب على مصر ووقوفها مع الشعب الصومالي في كا- في كافه المجالات خاصه في القطاع الصحي طبعا آه، القطاع الصحي كان طلب مننا مساعدات الحمد لله جت كانت في حالات حرجه آه، طلبت مننا من آه، من آه، وزيره الصحه الصوماليه زائد ال- المحافظ واحنا ما ما- مصر ما تاخرتش وبعتت ال- الطائره دي ان شاء الله هناخد حوالي 30 حاله 30 حالة في حالات حرجة منها سواء بتعاني من أمراض آه، مستعصية يصعب علاجها في داخل الصومال أو آه، بعض ال- الكسور وال- والتي تحتاج إلى عمليات جراحية يصعب برضو إجراءها داخل الصومال وإن شاء الله مستشفيات القوات المسلحة والجيش لم يتأخر في مصر عن الدولة الصومالية وبعت آه، الطائرة كاملة مجهزة إن تجهيزات كاملة إن هي تاخد كل الم- المرضى والمصابين لنقلهم إلى جمهورية مصر العربية إن شاء الله والفترة اللي جاية لن هتكون لن تتوقف مساعدات المصرية عند هذا الحد بل سيكون في استمرار للمساعدات القادمة إن شاء الله بإذن الله وشكرا جزيلا
waxaa saaka sharaf noo ah inaan garoonka aan runtii ku soo dhaweyno diyuurad ah, gargaar caafimaad noo waday ee ka timid dalka masar oo runtii waday dawo gaaraysa ilaa iyo shantan aan loogu talagalay aan in isbitaallada magaalada muqdisho la geeyo Ah, waxaan u mahad celinaynaa walaalaheenna iyo sidoo kale gargaar caafimaad u fidiyey dadkii xanuunsanaa ee dhibka gaaray waxaa ilaahay mahaddiisa in aan ummadda meel walba ay joogto oo ay u taagan tahay aan dareenkii ummadda soomaaliyeed wada gaaray ee dhibka badnaa alxamdulilah xoogaa waa laga soo kabanaya dhibkiina gaaray laakiin kaalmada caafimaad gaar ahaan dawada waxay taraysaa in loo diyaar garoobo oo kayd dawo oo fiican la haysto si markuu dhib yimaado aysan u dhicin ah, gaabis ama in ay yaraato dawadii dadka la gaarsiin lahaa haddii aan nahay maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho ah, insha allah waxaan ballan qaadaynaa dawadan hadda la keenay oo ah, yacni dal- dowladda safaaradda masaarida ee halkan u joogto dalkooda iyo maamul gobolka banaadir inay si wadajir ah oo xalaal ah oo ummadda arkaysa u qaybiyaan la geeyey isbitaallada loogu talagalay gacanta loogu wareejiyey isbitaallada ayaan kala shaqayn doonaa insha allahu tacaala si aan u xaqiijino shantan tan ay timid in isbitaallada loogu talagalay la gaarsiiyo si ay dadka uga faa'iidaan una noqoto kayd ama hadda wixii loo baahda in la isticmaalo la isticmaalo marka walaalahay waan u mahad celinaynaa abaalkaas waan u haynaa waa taariikh garab istaagga ummadda soomaaliya gaar ahaan dadka muqdisho waan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah iskaashi dheer oo ku saabsan arrimaha caafimaadka inay ay la yeeshaan aan ay sii xoojiyaan midda ay la leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka Ah, gaar ahaan gobolka banaadirna oo runtii ummadda dhibta haysata in looga faa'iideeyo oo aan xaqiijino adeegii caafimaad ee dadka u baahnaaye wakhtiga ay u baahnaaye inay helaan marka aad bay u mahadsan yihiin asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu
Akhuna Medical Center.
iri hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafamaad isku dha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani aleo sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarebe umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahanku muudahaynama udur dheeraday abshayli waaya idika reebay iniisi sheegen walku hoonya aynoga ha ka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabi inamaysi iniiska fiirada isbuunyi iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center ma seeto adiina maku daawaysato intiikoo dambaytana ha in sheegdo akhuna medical center isku dhame ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unku maqanayne oo muto ka daawaysid akhuna medical center yamay
dhugaysadayaal ka qiimo iyo gadarinta la weli waliba dhegaysato aytana barnaamijkii kulanka warsana maamulka koonfur galbeed waliba beeniyey warka ka qoranayay magacaabowka madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya laakiin ku hormaraysay soomaalida ka nool dalka maraykanka oo deeqa deersidii eheladii dadkii eh, ka amudii qarixii isgooska zoobe ee magaalada muqdisho kiinantada soomaalida maraykanka iyo waliba beesa markaasi ay isku aruuriyeen yo ha deersiyeena magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya yoogana deersi eheladii dadkii ka amudi tumun iyo afartii bili oktoobar qarihii kadhi isgooska zoobe ee magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo iyo ku mid hayeen xildhibaan axmed macalin fiqi zakariye xaaji maxamuud cabdi siciid waafaah iyo xildhibaan sacadiyo xaaji boqol qoys iyo waliba la siiyey beese haanasi oo dadyo ka amuudi qarihii isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho axmed bashiir guddoomiye ku-xigeenka guddiga beesadaas oo markaasi lahan wakiilada iyo waliba uu safaahfaahiyey qorsho iyo ku wajahan biyowka beesadan iyo tirada guud ahaan beesada lahadeersi magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiintii guddigii gurmadka yaa dhinijo yoona meelo ku hadlay ilaahay baa mahad iskale dadaal muddo soo socday nawaafajiyey maanta in markhaati ay ka noqdaan xubno ka socda jaaliyadda wax soo dhiibtay iyo dadkii musiibadii soobe afariyo tobanka oktoobar wax ku gaareen inay nala joogaan arrintan musiibadaa markay dhacday muddo laba bilooda oo dhiman shan casho ayaa laga joogaa xilligay dhacday muddo bil iyo xoogaa ah waxaan wadnay xaqiijinta iyo hubinta dadkii meeshaa ku dhintay liisas badan baa magaalada wareegayay dadaallo badan baa la sameeyey dad muxsiniina hay-ado dawlado intaba laga qayb qaatay laakiin liisaskii jiray dadkii ka shaqaynayey waxay ka warhayaan waxyaabo badan oo waxaa dhacay qaladaada arrintaa waxay nagu qasabtay maadaama jaaliyad soomaaliyeed wax soo dhiibatay gacan soomaaliyeedna la rabo in lagu hubsado inaan xaqiijinno intaan awoodno annaga karaankeenna maanta waxaan u fadhinaa wejiga koowaad ee gurmadka wejiga koowaad maanta waxaan gacanta ku taagi doonnaa ama wax gaarsiin doonnaa boqol qoys ama boqol marxuum reerihii ay ka tageen hadduu alla idmo boqolkaa qoys xaqiijintooda waxay soo martay borseesyo kala duwan maalintii u dambeysay khamiistii waxaan wacnay dhammaan inta maanta joogta waxaan ka xaqiijinaynay marxuum kasta oo dhinta carruurtii uu ka tegey halkii uu ku geeriyooday qaabkuu u geeriyooday iyo cidda wakiilka ka ah dhibaato badan waxaa lagala kulmay dadka meydka mas-uulka ka ahdinta dad badanoo ishaysta ayaa jira waxaa jira raggii dhintay xaasas badanoo ay ka tageen dad badanoo ishaystaa jira iyaguna xalkoodii ayaan intaa ku yaro mashquulsanayn oo laga yaabaa in isyara dhahayay waa waa la daa oo waktigay qaadatay xaqiijinta laakiin alxamdulilah boqolkan aan xaqiijinnay sagaashan iyo toddoba ka mida maantay nala fadhiyaan saddex ka midana go-aankooda dib baa laga qaadan doonaa goolleeda war baa ku yara jira go-aankooda baa dib laga qaadan doonaa dadkii wakiilada ahaa sagaashan iyo toddoba qof ka mida wejiga koowaad waxaan bixin doonaa qoys walba waxaan siin doonaa lacag afar boqol oo doolar halkan waxaan rabnaa maanta inaan ku bixino lacag totalkeedu yahay ama wadarkeedu tahay afartan kun oo doolar lacagtan waxay hor taallaa guddoomiyahay waxaa xigi doona agoontii laga tegay waxaan u qorsheynay agoon walba in la siiyo boqol doolar boqolkaa doolar sagaashan iyo toddobada qoys ee maanta fadhisa waxaan diiwaan gelinay oon xaqiijinnay saddex boqol siddeetan iyo siddeed agoon ah inay ka tageen saddex boqol siddeetan iyo siddeeddaas agoonta ah isla isbuucaan gudahooda ayaan iyagana isugu wici doonaa si ay gacanta ku gaarto mar kale laakiin maanta qoysaskii wixii loogu talagalay baan bixin doonaa hadduu alla yidhi intaa waxaa dheer oo muhiim ah inaan meeshan ka sheego dad badanoo diiwaan gelinay waxaan aragnay qadiyaad kala duwan qadiyadaha kala duwan xal bay u baahan yihiin in la sheego oo la baraarujiyana waa muhiim waxaa jooga dadka qaar markaan warsannay waxay sheegeen meydku in reero kala duwan uu lahaa qaar ma aysan qorin reeruhu qaar waxay qorteen bili intoodii intii kale ma garanaynay dheen qaar waxay dheen magaalada wax laga sheeg sheegahayay waxaan rabnaa dadkii sheegay ee qoray reeraha gobollada jira oo idil ee mas-uuliyadda ayaga aan ku hubsannay in agoontaa ay gaarsiiyaan oy ku hubsadaan qolihii loogu talagalay dadka is-haysta ee aada og tihiinba intii aan ku guda jirnay shaqadii xaqiijinta iyagana waxaa loo baahan yahay allayna oga baqaan qof dhintay carruurtiisa inaan xadgudub lagu samayn dadkaa dulmiyaa lagu laayay carruurtooda yaan dulmi kale loogu dilin intii lagu dadaali karo iyaduna waa dardaaran guud oo jaaliyadii wax soo baxsatay iyo guddigii shaqaynahayey uu kula dardaarmahayo ee xubnaha nala jooga iyo dadka waxla siin doona intaa kadib dadka aan abuurinay waxay isugu jireen dhowr nuuc dad waxaa jiray markii wax dhaceen social media looga faa'iidaystay facebooka iyo baraha bulshada qiimahooda kala duwan aada loogu faahay gaar ahaan dadkii aadka uliitay waynala joogaan way hadli doonaan say wax u dhaceen meelkii waxa uu ka tegey warbixin ayaa bixin doona dadna waxay ahaayeen dad aan laga warhayn gaar ahaan dadkii danyarta ahaa dad caseeyaal ah dad calanka u iibiya warato dad baa jira aada u liita iyagiina waynala joogaan qayb ka mida qaybta soo harta waxay ahayd qaybtii ganacsiyada meelaha ka dhadhawaa ku yaalay dadkii ka dhintay dad shaqaalo u badnaa oo aada u liitay iyagana waa aan ku darnay liiska intii dambe liisas kaloo dhowra ayaa jira aan wadno xaqiijintooda hadduu alla idmo iyagana gadaal un baan ka xaqiijin doonaa iyagana aan ka gaarsiin doonaa qaabka qorshuhu marka wuxuu noqon doonaa hadduu alla idmo dadka wax la gaarsiinaya saddex qaybood qayb waa dadkii dhintay oo maanta aan u fadhino oo kale qaybna waa dadkii dhaawacmay gudoomiyaha siduu idiin sheegaba qayb ka mid waxba la gaarsiiyey sideetanayaa loo qaaday suudaan waxaa laga soo sheegay aad inay u liitaan xaaladooda caafimaad qaar way geeriyoodeen allahu raxmado halkii u geeriyoodeen qaarna hadeertaan ayay dareen la-aan ku yihiin meesha lacag ma dhihi karno waa loo gurmaday laakiin waxbaa la gaarsiiyey toban kun oo doolar kenya dad baa la geeyey iyagoona qorshahooda socda waa dadkii dhaawac ahaa sidoo kale turkiga dad baa la geeyey oo iyagana liita oo munaafiqiin ay la socdaan iyagoona qorshaha ayay ku jirtaa waxaa soo haray haddii dhaawaca imeydkii aan sheegay dadkii ganacsatada ahaa gaar ahaan ganacsatadii wadatada ahay oo aad u liitay iyagana iyagoona qorshahooda socda haddawaa laidmo dadkii aad u liitay iyagana in laysku waco oo wax la gaarsiiyo marka waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo uu qorshuhu maanta yahay in afartaas boqol aan qoysaskii siino isbuucan gudihiisana hadduu alla idmo agoontii waxa loogu talagalay aan gaarsiino dadka cabashadu way iska yaro badan tahay dad cusub baa la sheegayaa insha allahu guddiga waxaa ku jira xubno cusub xubnaha nala joogo xubnaha baa diiwaan geli doona wixii dheeraada oo aan ku jira liisaskii maanta dadkuna markii la yidhaha meel baa wax laga bixinaya halka dhib lagu qabo waa hoteelka banaankiisa waxaa dhooban dad aad u tiro badan waa la soo wato soo baxaa yidhi meel baa wax laga bixinaya ayagoon kaarar sidan marka dadkuna markii la waco inay bal ugu yaraan intii la wacay un ay timaado inay u hoggaansamaan ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa hotel saxafi oo hoolkan quruxda badan aan fadhino uga qayb qaatay musiibadaas sidoo kale waxaan mahad celinayaa shirkadda daawus oo nashqadaynta waxyaabaha aan ku shaqaynayno idin boorka iyo dhammaan nooga qayb qaadatay waxaan kaloo u mahad celinaynaa miidiyaha warbaahinta qaybaheeda kala duwan oo bulshada u adeegaysa gaarsiin doonta waxaan kaloo u mahad celinaynaa marti sharafka xildhibaanada culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inagala soo qayb gashay waxaan rajaynaynaa insha allah qaybta u dambaysa markii la gaaro ay warbixinta bixinayaan inay xildhibaanadu dad ka mida dadka nala fadhiya ay ayagu gacantooda ku siiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aada iyo aada u salaamahayaa dadkaan soomaaliyeed oo aan ula qaybsanayno la-aantii dhibaatadii iyo xanuunkii gaaray waxaan maanta laan usoo jeedanayaa iyo ducada dadkii iyagoo qaaradda ugu fog adduunka jooga ka xanuunsaday dhibka soomaali ku dhacday oo isa soo xilqaamay oo aloonta iyo rajada doobaadu inta badan rajada ma sheegto qofka hooyadismi wato waa rajo isagaa lagaga mid yahay awoontiyo rajo maaha ama ka daranba awoontiyo rajada usoo naxay oo u soo diray gargaarka ilaahay gargaaro iyaga aniga waxaa ii hadlay dadkii iigu horreeyey oo waa halkaan ka hadlay hadalku waa macno beerahaya haddii qof walba hadlo waktiguna waa muxuu ahaa dhumahayaa subaca wuuna noqonayaa subaca oo kalu noqonayaa waxaan rabaa inaan u tacsiiriyo dadkan oo idhaahdo ilaahay ha u naxariisto muxuu ahaa dadkii dhintay oo idinka dhintay annagana naga dhintay soomaalida dub ka dhinteen laakiin ninka si gaara dee qaraabadiin iyo ehelkiin bay ahaayeen idinkana sabiriya iimaan ilaahay idinka siiyo waxaan hubaa inay hanuunsanno yihiin oo gacanta xabadaan baajishay sida muxuu ahaa diinta islaamka inoo sheegayso adduunyadana waxaa way soo abuuraaba ilaahay dadka u abuuraa in la dhinto laakiin inta ka dambaysa oo nool baa rabaas baa rabaasaday u dhaqmi lahaayeen baa la fiirinaya marka hadda dhaqan fiican baa socda oo waa dadku inay isu naxaan isu naxariistaan iyagoo aan muxuu ahaa is aqoon muslimnimo iyo soomaalinimo inay isugu naxariistaan waxa weeye diinta islaamka qabta nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda ida ishtakaa cudbun tadaacat saa'ir alacdaa bilxuma wasahm qofka mu'minka ah waa walaalkiis qofka muminka ah haddii meele xanuunto jidhka oogada inteeda kaloo dhanna xanuun iyo soo jeed bay ku wartaa ama la qabtaa meesha xanuunaysa marka waxa weeye hadalkaas baa cabiray oo dhameeyey waxa dadku isu yihiin oo muxuu ahaa muslimnimada ah iyo walaalnimada taas baana wax lagu bixiyey sadaqadooda allaha ka aqbalo idinkana dadkii idinka dhintay bedelkooda allah idin siiyo aad iyo aad waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna egango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo afla isbishaaristi hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowolaka balaga idlay ku dhuuridii oloolalay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebigaa qaba ilow adeeg caafimaad oo kumbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan hoo eta aflah specialist hospital ho ada bukaan weda aflah specialist hospital bogshay gal baarta baarto afla specialist baarta baartidiis mayba ku mid aha surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta doctoorka fadheeda udurka aan ka sheeg
dhegaysadayaalka qiimo iyo qadarinta le waliba hawada siinku lana hamiin fayla walina noo dhegaysadaa itana aalada satellite-ki oo live streamka adduunyada meel kastiisinku roogdan dalka gudaajeyn waliba noo kala dareertana siyeetun isiye dhibiclama walina sanlana hamiin fayla aniin magaagay socdaalow farsamadana ibraahim dhiijew hamiin fayla heliisya waliba laku deeray dagaal dhex mari soomaalida iyo oromada kuwada nool dalkaasi etoobiya waliba heliis buuho laku deeray dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo bariga etoobiya ka dhex mari qowmiyadda oromada iyo tan soomaalida kureeda kulamo shal duwan oo kadhihi magaalada ardisababa ee caasimada dalkaasi etoobiya doqa magaalada jigjiga ibraahim maxamuud mubaarag yo waliba sheegay intii marka hore la go-aamiyey intii dadkii hakubara kacay deegaanadaasi laka deegaanadaasi laka dagaalamay reedlanka naga saas oo kalena ilbaabe kasta oo meela si hirnaayana la furo jigjigana iyo markaasi hadhow ayees tillaabo kasta oo lamada qowmiyadood laka helisiyow waana reedlanka nagow dogo magaalada jigjiga iyo weli use sheegay intii dhibaato ka dhiida lamada qowmiyadood guud ahaan saameeyo korta dalka ethoobiya waananan baahnayna bariga dalka etoobiya iyo weliba kadhiyay dagaal andhaxaya qowmiyadda oromada iyo tan soomaalida walow hata marka walow hata xaal laku deeri marguuse arrintaas ku hadlaayay waliba hadaljeey ku mid ahaye
lagu go-aamiyey macnaha cid kasta in lagu celiyo goobteedii ay ka soo baxday shirarkaas marka maadaama go-aanka federaalka macnaha iyo labada deegaan meesha joogaan la qaatay annagana xukuumadda iyada ugu sarraysa waxaa la qaatay oo la go-aamiyey ama baaq ahaan la soo jeediyey in la soo dhoweeyo ciddii mugarasa ka tagtay caasimadda jigjiga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya taa lagu soo dhoweeyo cid kasta oo mugaranaysaa timaadana lagu wareejiyo meelihii mugarasa cidii hantiyihii cid iyagoo mugarasa ka cararay ee gacanta lagu hayay marka horeba guddigii gacanta ku haysayna ay ku wareejiso oo magaranaysaa qofkaas gurigiisii iyo hantidiisii iyo wixii uu ka tegey islamarkaana uu ugu noolaado dee sidii markii horeba uu ugu noolaadaa magaalada jigjiga Een, dadku aad bay ugu faraxsan yihiin dadku colaadba ma jecla Ee, dadku waa etoobiyaan waana dadkii deegaanka ahaa shalay isdhex marayay ee kala ganacsanayay ee isku noolaa qofba qof danuhu kaga xidhnaayeen marka dadkana ee, aad bay u soo dhaweynayaan dadkaas magaranaysaa inay waxbay la qabanayaan iyagaa magaranaysaa raba inay magaranaysaa dhaqdhaqaaqna sidiisii hore noqdo lana soo dhaweeyo qof kastana gurigiisii iyo hantidiisii lagu wareejiyo oo inay ku faraxsan yihiin arrinta dhibaato ma arkaan
mas'alo wal isweydiiye kolmaridi taariikhu muwafaq medical center ma isku taalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaada ligdadaayey madi madi mas'alooda hoobadeerta shilaaya mayuren caafimaadna muwafaq medical center masqanta hoo kahayti dhakhaatiir maskan leh mawlaaga eqoonka shabay meel ka lacdo inimbana muwafaq medical center yiimado hayla fiiri maxdayaase xaqiiqu ah mar hori la ogaado meeldhaantu way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mashiine casriga eh malyuumaadninka doorsadaana meeliyo tobanyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaasi walba ku mid ahaa ultrasong lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heysta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale walikal
sidyaalka qiimooyo gadirinta le wali hanin dareer eh maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo beeni warqada ka qornayti in laga magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya laakiin ku hormarayso xildhibaanada hirshabeelle oo weli ka adkaysada mooshiinka madaxweyne maxamed cabdi waare iyo ku sheenan xildhibaanada qaar ee maamulka hirshabeelle waliba weli ka adkaysadahayan antiyo fadaayan anti lan ansixina golo wasiirada maamulka hirshabeelle ee dhowaana ha magacaabi madaxweyne madaxweynaga maamulkaasi maxamed cabdi waare xildhibaanadan oo ku mid ah baarlamaanka hirshabeelle yaa sheegay anti marnaba iyo an ogolaada doogna mise wada hadal aan lagala doogna ilaa maa laku ilaaliyo dastuurka aan degsan maamulka hirshabeelle والله taas lagala yaabo sababtoo hadalada waxaan ka hadlaynaa ma aha rabitaan shaksi ma aha waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye dastuurka qodobo ka mid ah oo dajiigayaan ka hadlaynaa annaga baarlamaan ahaana annaga waxaan u xisaaranahay dastuurkaas iyo ilaalintiisa marka dastuur la jibiyey haddana in wadahadal laga galo ma aha meeshu dhaqan ma aha waxa yaala meesha waa siyaasad siyaasadana dastuur ay leedahay dastuurkaas cidii ku xadgudubta iyo wixii lagu jibiyaan ciqaabta leedahaa la marin doonaa laakiin wax dastuurka lagu aabiyeelayo oo muxuu ahaa cid loogu aabiyeelayo leeyahay arrintaa hala qaruujiyo habeeraatee ma jirto annaga dastuurkaas aan ku dhaqmayna kutaaban malay waxaan ku dhaaranay dastuurkaas hirshabeelle ay leedahay in aan ilaalino waxa uu dastuurkaan la furaayana waxaan ka ahayn ma laga yaabo mar laba inaa xaggeena ka yimaadaan
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydhatiya bermakatuma maasa mandhatiis qashin buu hono martale ka soor ismuujmuujaasalaymaama mahadsan ogaw kalaan been ema ee kuu sow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaadi qashin heray inboobsike hay kambanigaas clean nation kambani u subu nadaafadda lan hil saari clean nation kidki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation antikoyti koy arag nadiifnamaadi ii nadarka lan waali laamiyaalka clean nation kambani agabshay koo unku dhimanayna kumbad ew kulyoonka hoolan kuusowka qashankiin qoranqaadowka nadaafada koo ilama walan hayne bajaajaha mulka eh ya-skaba baalgalan clean nation waste management waana lanka taragalin hayta beledka ini ban ka hadhikaan kuusaad lamadu beer walaa koo qaldan may oo qaldan iyo dumarta aan koy may qashin la intuun kuusan aaday inta le moos dhubiye iyo qashin iyo ushaashif iyo naga tarac iyo walla
maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo beeni wargada ka qornayti magacaabowka madaweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed nuurudiin gacma oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaa sheegay intii waabiyaraate walyaran ku jarna wargada baro bulshada iyo wareega hayta isla mar ahaantaasna madaxweyne ku-xigeen iyo kanlamaadba welihan magacaawno madaweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheegayna anti reedan heliisyow weli ka dareera deegaanada koonfur galbeed taasi oo bulshada iyo weli anan muuqan reedan heliisyow kuusi sheegay afhayeenka laakiin afhayeenka iyo waliba dhinaga kale abrijay uusa ka adkeeyey intiya jiraan wadataladow madawiinaga uusa laweeldadahay beelo degow deegaanada koonfur galbeed sidii lahan magaca u lahay madawiine ku-xigeenka koowaad iyo kanlamaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hataba waraysigii idaacadda warsan iyo lawaaldatay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed sidaa uusan dhi
horta aad ay umahadsan tahay weriye warqada la sheegaya oo baraha bulshada deedsan mise meel walba ay ku arkayeen dadka waa mid artificial ah ay dad gaara dana gaara kala ay soo qoreen ayna hagaajiyeen weye marka ma ahan warqad sax ah oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan wax ay dowladda koonfur galbeed ay kala socotona ma jiraan taa haddii la magacaabayo madaxweyne ku-xigeen ama warqad soo baxaysana si heer sare ah ayaa loo magacaabaya mooyaane warqad baraha bulshada lasoo dhiga malahan oo hadda ilaan wariyaashii kawar dooni lahaa mise la doonaya inay kawar hayaan oo lagu yeeri lahaana idinku weeye marka warqad hadda saxa ma ahan taa sidaan intaan maxay ahayd anagu aan ognahay dowladda koonfur galbeedka ahaan waayahay ee warqado wali ka qorana mise ka saxiixayna madaxweynaha koonfur galbeed saxiixijida kumaada ee daban lankale ee hoo hataa been abuur nagada lahaytay lankale saxiixgaas mahelo kor afayeenne warqad cad maaha warqadaas oo hata social media wareegahayt aad ay umahadsan tahay mar labaad waxa weeyaan warqadda waa mid siaan kuu sheegay la samayn karo oo hadda in inta warqada inta kore laga tirtiro baa adigu la tirtaada madaxweyne ku-xigeen lagugu magacaabi karaa halkaas lagu qori karaa marka waxyaaba laisku qorqoro weeyaan oo artificial ah dadka ay sameeyeen oo lagu inta badanba ay meelaha la wareegaan oo ay sameeyaan laakiin warqad xafiiska madaxweynaha kasoo baxday mise saxiixa madaxweynaha uu saaran yahay oo sida saxda usoo baxday ma ahan saxiixa madaxweynaha cid hadda ku daba saxiixi karta ma lahan taana ma jirto oo ay labadaba anaa kuu beeninayo waa mid been abuur ah koonfur galbeed warqadun ee muku hadalna tan iyo xilligii habati waana maalintii shalay markii lisaa iyo afartun haytee warqadaha bati sida ka-ed dhinaga kale waliba laka taageeray meelo fara badan marka mays ero koro warqadun waliba waa warqad jerto laakiin inta badan madaxda weli lanfadahayna in saxaafadda iyo bulshada lala wadaago horta sia hore kugu cadeeyey waxaana kuu sheegaya mar labaad soo qore inaysan arrintaa jirin midda kale dowladda koonfur galbeed waxay ka hadleysaa wax iyada samaysay oo xafiiskeeda kasoo baxay hadda wax meelaha laskaga laskaga soo qoroortay meelaha isku yaryeella hadde dowladda koonfur galbeed intaa inay soo qiimeyso halkaas ay ka hadasho oo go-aan hadda u yaalla ma ahayn marka beri ahaanna hadda taas waxa weeyaan in bulshada in la qanciyo weeya oo arrintaa arrin wax ka jira n oo waxay kama jiraan ah oo dowladda koonfur galbeed warqada ka soo baxayn aysan jirin markaan soo cadaynaynaa warkeenaana sax ah keenana qaado haddii leeraad mayla ka caddeeyi koray in warqadun koonfur galbeed hankubana ilan saxiixiga instaatadii koonfur galbeed yakumaada ma-ee warqad sidaka muuqata warqad been abuur ee daban dadka man aragahayan marka may cadeen e maamulka ku haya warqadan anigu anigoo kula hadlayo oo magacii dowladda koonfur galbeed ku hadlaya kugu cadeynayo oo cod ahaanba kugu cadeynaya haddii hadday cadeynta aad rabtidna waa taa hadda inaysan jirinna waan kugu celcelinaya waana ku celcelin doonaa wax warqada xafiiska dowladda koonfur galbeed kasoo baxay inaysan jirin madaxweynahana warqadaas xafiiskiisa iska soo bixin taabaan ku cadeynayaa taas waana qaadanaysaa wargadun may xilligan haka beegi in lahadhaagka warbaahinta eh, ama social media lahadhika warbaahintana la wadaaga may xilligan haka beegi koonfur galbeed oo sadisana jarsatay hadde nimanka n inta badan dawladda koonfur galbeed n godadka badan oo ay ka jilicsan tahay mase ay n ka dudulasho ay inta badan do- inay tusiyaan doonayaan dadka oo n mucaaradka ku ahaa way ku guuldareysteen e, beentay shacabka u sheegayeen marka been kale oo u dhiganta beenihii ay sheegi jireen bay haddana dib usoo kiciyeen marka taa un weeyaan mooyaane wax kaloo hadda n sidaa usii weyn oo sidaa usii buuran ma ahan marka waa tii n waxay ku fashilmeen shacabka inay ka gadaan in dowladda koonfur galbeed iyo n meelaha n ay ay burburiyaan oo n magac walba ay soo qaateen magacyada badan bay la soo baxeen marka dambe way u socon weydey markay u socon weyday guuldareysteen bay halkaas haddana kasoo n kasoo mareen oo is yidhaahdeen halkan bay ka dhowdahay marka taana insha allah ma noqon doonto n waxyaabaha n fikrada quracan ay iyagu wataana n uma hergeli doonto haddii ila yidhahdo shacabkana dowladiisa uu ku kalsoon yahay dowladana shacabkooda ku kalsoon tahay marka eh, wayna isgarabsanayaan waa laba qof oo n ol iyo meeraxa marka cid maxay n kala bixin karta ma jiraan waayahay eh, afhayeenkii madaxtooyada eta wargadun wali sheegday intii aan ku bana xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaga kale dowladda koonfur galbeed saddex sano jarsatay welina male ku-xigeenka madaxweynaha maadaama dastuurkiisa ka qoranyi lama madaxweyne ku-xigeen ee aboodana markaas ku dib eh, eh, eh, eh, lanqiibsada qaabkii lanku talagelay weli dawladda wali ka aalasa in ga-aan eh, eh, halgaan lay ka jirto oo oo oo eh, bulshadan aan qiibsanayn afayeena may ku wanaagsanayne in hatu wargadun laiska qobsado in runba eta laha magaca madaxweyne ku-xigeenkiisa n muxuu ahaa horta n dowladda koonfur galbeed waa dowlad dib u heshiisiin ah waa dowlad n doonaysa inay shacabkeeda dhan wada qanciso marka n xildhibaanada iyo wasiirada iyo wax walbo la magacaaben waxay ku yimaadaan dib u heshiisiintii iyo n qeyb n n abood abood qeybsii oo beelaha ah marka insha allah waxa weeyaan laftirkeeda eh, madaxweyne ku-xigeenka waxay intaas u noqon weyda waxa weeyaan dib u heshiisiinta bay kamid tahay oo in ilaa iyo dib u heshiisiintaas eh, laga gungaaro oo eh, xal waara laga hela markaa kadib madaxweyne ku-xigeenkii iyo eh, sida loogu magacabi lahaa wadada loo mari lahaa intaas horta in aan intaas ika aan dhamaysto eh, adoo raadhiga afayeene koodhaha galoy Eh, dib u heshiisiinta ma waliba qayb ku etaa in madaxweynaha langlaqiibsado kor hiljey oo madaxweyne ku-xigeen garb istaaga kor taasa dib u Macallin.
aragdana koonfur galbeed markiisingatin halkaan u socday weli adiga iga soo qabtay marka micnaha aan ku- aan leedahay waxay tahay eh, mise aan rabo inaan kuu sheego dib u heshiisiinta waxaan ula jeedaa micnaha in n weli n, dib u heshiisiin iyo istirxaan bixin ay socoto si loosoo magacaabo madaxweyne ku-xigeenka marka taa waa la gaari doonaa haddii la yidhaahdo n, insha allah inta laga gaarayana shacabka hadday ha u dulqaataan oo dowladoodana ha ku kalsoonaan waxla shaqeeyaan maadaama dib u heshiisiinta eh, dawladda lisina sadesana jarsatay dib u heshiisiin lay weli isin sii sheegaytan dib u heshiisiinta ma hayna in madaxweyne ku-xigeenka koowaad i kan lamaad lama- laha magacaawo hay-ado dawladda ee s- ee- ee- ee beelolan wada simin dib u heshiisiintaas man kasaayana bulshada mise waa in kasaayan in madaxweyne ku-xigeenada la reeb oo madaxweynaha shilays ha teeginaad maya in madax madaxweyne ku-xigeenada n, magacaabidooda wadatashi iyo dib u heshiisiin iyo qaabka ugu haboon marka laga fikiro oo beelaha iyo wax inta dhan lasoo garto la wada fadhiisto unbaa n, n, lagu dhawaaqaya marka welina hooshii ba socoto marka hooshii oo socoto in ay n, n, war- warbaahinta ka hor dhacda ma aha marka waa in hooshii hooshii baa n, weli weli socoto oo dib u heshiisiintii iyo qaabkii eh, madaxweyne ku-xigeenka uu noqon lahaa sidii loosoo magacabi lahaa shaksiyaalkii loo xulan lahaa intaasoo dhan baa socota marka waa la gaari doonaa insha allah markii la gaarana waa lagu dhawaaqi doonaa may ku horteegin koonfur galbeed antii ha magacaawda eh, lamada madaxweyne ku-xigeen Een, weli waxaan taan weli imaada fahmin sababtoo ah een, waxaan kuu sheegay in dib u heshiisiin ay socoto oo qaabkii lagu soo magacaabi lahaa ee beelaha la tashigooda welina maxay ahayd, beelihii lala tashanaya marka een, odayaasha lala tashto oo dhaqanka een, soo unkay een, dowladda koonfur galbeed marka intaasoo dhan markii lala tashto kadib baa lagu dhawaaqaya hawshan way socotaa meel fiican ay maraysa haddii la yidhaahdo.
koonfur galbeed dib u heshiisiinha ka dareerta erti ee ilaa iyo hata meediyaha markiun enamu ku warhayna anta ka dareerta dib u heshiisiintaas oo beelo kulamada maamulka iyo wasaaradda arrimaha gudahood la weeldhadahayanoo laka helaysaa inta ka dareeran
dowladda koonfur galbeed waxay inta badan la kaashataa odayaasha dhaqanka ee dowladda koonfur galbeed sidoo kale waxay la kaashataa inta aqligalka mise aqoonyanada koonfur galbeed ah ee aqligu saaxiibka ah intaa dhan bay la kaashataa marka intiiba insha allah wadada weli waxaa jira wadatashiyo badan marka wadatashiyaas markay soo dhamayso oo ay soo ilaadaan ba insha allah wixii dhawaaqida iyo wixii qofkii noqon lahaa iyo reerkii noqon lahaa inta markaas lagu dhawaaqi doonaa anka dambeyntii ee warqadun maadaama isin sheegdan intii isin shuqul unku lahayn madaxweyne ku-xigeenka lahaa magaca ante isletin warqadunku koyti warqada hadde dad mucaarad ku ah oo dowladda koonfur galbeed dhibaato horumarka maanta ay gaartay iyo amniga liddi ku ah unbaa hoosha qoray oo been abuurna samaysanayo oo shacabkii inta badan ku qanacsanaa dowladooda inay tashwiish ku furaan doonayo laakiin taa ma dhacayso mana dhici doonto shacabka wuu feejigan yahay wayna nala soo xiriireen inta shacabka oo daneynaysa dowladda koonfur galbeed iyo deegaanada deegaanadooda dal iyo dibadda way nala soo xiriireen wayna ku qanceen inay anagu aan u sheegnay inay arrintaas tahay arrin been abuur ah wayna ku qaracsiiyeen haddana maxay ahayd inta badan oo aad saad aragtay baraha bulshada markii warqadaas ku arkeen way ka hortagayeen oo waxay dhahan been weeye marka intaasoo dhan way qanacsan yihiin wayna ku qanacsiin wayna qanci doonaan haddii ilahay nafta noogu sugan waa hagaag dhugunsudayaalkaas waliba haya afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuurudiin yuusuf cabukar ga'amah oo ka hadlay warqad la sheegay antii laka magacaaway madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xille maamulka koonfur galbeed uuse saddex sano jarsaday madaxweyne ku-xigeen iyo kan labaad baan lahayna afhayeene eedan mahadsanta
ducaysane subermarket subermarketka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifu welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerima leh hakudaldalo wali dantio ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi
walse lahaka koobo kormaya agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysin kormare barfum bariime ee bidhaantiyo shalduwan badinkii biflikasiyona biloogudaantiya araftislan bogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka uunsaton isgowshe lanhaayo korna kareem kuntiible kullishay nafaqee korkiile maryoona kurtum
dhugunsidayaal waliba hasadeednay qodobkiinka dambooy barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaalu idaacaddu warsan farsamada d j ibraahimu waliba sanglanaha miinfayle dhugunsidayaalka qaardiyo waliba noola dareerana aalada satarleydkiyo life streamka handalka gudaajayna waliba si toosaneen kula dareerana seetun seed dhibic lama wali sanglanaha miinfayle madaxweynaha maamulka puntland abdiweli madalew gaas oo taageeray heliiskii ahlusunna waljameeca iyo maamulka galmudug abdiweli madalew gaas madaxweynaha maamulka puntland wali sheegay intii eeduusan ka farahsan yahay liiskan taasi oo sheentay maamulka ood wadaagta iyo eyinga intii hatihe liisla saxiixda maamulka ahlusunna waljameeca kaasi oo qeybo ku mid eh gobolada muduga ka taliyay madaxweynaha abdiweli madalew gaas yaa sheegay intii farhad iyo reenreengata islamarahantaasna horumar la deeriata heliiskan lamada dhina wada deeren maruu saarantaasiyo arrimo kale ku warmaay waliba hadaljay ku mid tahay waan idin salaamayaa dhammaantiin geedi socodka nabadda soomaaliyeed ee dib u soo celinaysa qeybna ka ah dib u soo celinta sharaftii karaamadii iyo duladnimadii soomaaliyeed aada iyo aad baan ugu mahadsannahay ugu mahadsan yihiin inay maanta labada oday ku saxiixdeen halkan heshiis ay ka muuqato isu tanaasul iyo garasho runtii dheer ay ka muuqato waan ku bogaadinayaa madaxweynaha galmudug qeybta uu ka qaatay hawshan iyo fududaynta sababtoo ah meesha rag odayaal oo kalea kaga horreeya laakiin maanta inay isagu magaca uu qaato aada iyo aada iyo ugu mahadsan yahay sheekh shaakir iyo ahlusunna sidoo kale runtii waan bogaadinaynaa runtii wayna istaahilaan sababtoo ah realityga runta haddii laga hadlayo waxaa weeye naftooda ayay u hureen difaaca dalka waan ognahay qeybta le waxay ka qaateen la dagaalanka al-shabaab iyo dalkan in shabaab laga xoreeyo ee laga ilaaliyo yacni juhdigii iyo iyo dadaalkii ay ku bixiyeen in la aqoonsado maanta marka oo aqoonsigaa dhabta oo ay istaahileen inuu meeshaan ka muuqdo shiiskan ka muuqdana waa wax aada iyo aada loogu baahnaa wey waxaan u malaynayaa aniga iyo waare umalanaya oo labada dhinac waxaan u malanayaa ka xiga statekan hadda jira haddaan ka wada hadlaynay dee si gaara ayay noo taabanaysaa runtii of course soomaali oo dhan ayuu heshiisku u yahay wanaag laakiin annaga xigtaan nahay daris baan nahay ehel baan nahay si gaara ayuu noo khuseeyaa si gaar ayuu noo taabanayaa si gaara ayuuna nabadgelyadayada iyo wadajirkayaga u taabanaya uga shaqaynaya insha allahu dhamaystirkiisana waa ka wada qayb qaadanaynaa dhulsumareeb iyo gabdho baana wala isugu tegay insha allah aad iyo aad baa umaadsantihiin
agaag dhugunsidayaalka qiimooyoga derinta leh ee hawada noola dareera waliba sanglena hamiin fayla barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan wiingiisi ahay saaxiibkayga ibraahim d j barnaamijka intiisa dareeri eed yasiinka mahadnaqaan dhugunsidowkiina walina sanglena hamiin fayla barnaamijkan barnaamij jeylamada intiunu redunku kulumaana bahwiinta warsan oo iska duuban oo siinku katabaa sadiyo hamiin fayla idi barnaamijkaanan dhugunsinan waliba redninku halkorana barta internetkuun kalena warsan radio com